جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر السلام calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu bismi illaahi araxmaani araxiim kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo qaraxyo khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka dhacay qeybo ka mida wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa boogaadisay weerarkii lagu xasuuqay maleeshiyaadkii murtadiinta ee ka dhacay degmada ceeldheer ee wilaayadaas saraakiil murtadiinna how lagu dilay weerarkii barakeysnaa ee degmada ceeldheer ayaa lagu aasay magaalada muqdisho maxkamadda wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa fulisay xad ka mid a xuduudda allah kaasoo ka dhacay fagaare ku yaala wilaayadaas wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa dib u dayactir ku sameysay waddada isku xirta degmooyinka kamsuume iyo jamaame halkaasoo toddobaadyadii lasoo dhaafay hakad ugu jiray isticmaalkooda haweenka ganacsatada ah ee ku dhaqan degmada rabdhuure ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo u soo gebagabeeyey maamulka islaamiga degmadaas maamul goboleedka ashaada dirirka ah ee puntland ayaa xabsiga dhigay saraakiil ka tirsan maamulkaas kadib khilaaf ka dhex qarxay maamulka murtadani جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر
waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus haatanna ku soo dhowaada warkaas oo faah-faahsan qaraxyo khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka dhacay qeybo ka mid a wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xalay qarax la beegsadeen guri ay ku sugnaayeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku yaala gudaha magaalada baydhabo oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada baay waxaana dhawaaqa qaraxa laga maqlayay xaafadaha magaaladaas qarax ay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ee shabeellada hoosena waxay la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo saarnaa mooto waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay hal askari oo murtada sidoo kale qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada janaale ee wilaayada shabeellada hoose waxay la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa boogaadisay weerarkii lagu xasuuqay maleeshiyaadka murtadiinta ee ka dhacay degmada ceeldheer ee wilaayadaas faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya marwaan maxamed waxaa saacadihii lasoo dhaafay ilaayo hadda si weyn loo hadalhayaa weerarkii cagta lagu mariyey maleeshiyaadka riddada ee ku sugnaa degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduuda islamarkaana lagu soo afjaray afar xero oo maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen magaaladaasi waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalida ayaa bogaadiyey weerarkii barakaysanaa ay ciidamada mujaahidiinta ku xasmiyeen xerooyinkii maleeshiyaadka murtadiinta ee magaalada ceeldheer isagoona sheegay in weerarkaasi uu ahaa mid shaafiyey quluubta muslimiinta sidoo kale waaliga ayaa ka hadlay dhibaatooyinka maleeshiyaadka murtadiinta ay u geysteen bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanada hoostaga magaaladaasi gawaari badeeco kala duwan u waday bulshada kuwaas oo ay afduub ku haysteen murtadiinta macrakadii faasilada ahayd caasimada ahayd mujaahidiinta ka howlgala fakhrigan muhiimka ah gobollada dhexe cagta ay ku mariyeen codowgii joogay ayaantan lagu soo ururinayay degmada ceeldheer runtii tafaasiisha iyo natiijada weerarkaasi mujaahidiinta ay ku qaadeen ee meesha la yidhaahdo ceeldheer waa mid lagu wada dhirigsan yahay arrintaasina runtii arrin muslimiinta dhegahooda iyo qalbigooda ka degay ay tahay waa arrintaas arrin macluuma hadda uma baahna ka hadal kale uma baahna alla subxaana watacaala ayaa ku mahadsan codowgaasi dhabarka ka jebiyey oo duleeyey isqaadqaadkooda iyo kibirkooda ilaahay subxaana watacaala damiyey waxaanu leenahay faqutica daabiru lqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waxaan rabaa muslimiinta inaan xasuusiyo codowgan eerdheer ayaantii ay joogeen bilihii ugu dambeeyey ay joogeen dhulkaasi fasaad badan iyo xadgudubyin badan iyo dhibaatooyin badan ayay u geysteen bulshada muslimiinta ee aaggaasi ku noolayd ee hadday tahay xabsi hadday tahay barakiciin hadday tahay dhac hoolahooda la dhaco hadday tahay cabsigelin dhibaatooyin badan ay u geysteen dhulka waxaana daliil u ah macrakadii shalay mujaahidiinta waxay ka soo fureen gawaari tira badan oo badeeco wado wilaayadii iyo meelo ka fogba ay u waday oo nimanka afduubteen ay haysteen ee mujaahidiinta ay kasoo fureen ilaahay subxaana watacaala fadligiisa ugu dambeyntii waaliga wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud ayaa fariin muhiima u diray haraadiga maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan furimaha dagaalka ay ku hardamayaan xaqa iyo baadilka isagoo nagu baaqay inay isku soo dhiibaan wilaayaadka islaamiga ah waxaan la hadlayaa nimanka weli rid- riddada baaqi ku ah nimanka weli maaragtay loo sheegayo beenta loo sheegayo waxaan leenahay nimankaasi marka hore waxaad ku jirtaan fal gaalnimo ah waxaad la dagaalamaysaan waa diinta ilaahay shareecada ilaahay waxaad ad difaacaysaan waa dastuur iyo dhaqan gaalo iyo nidaam gaalo ee ad difaacaysaan waxaan idin leenahay ilaahay u soo noqda safkaasi cadow ku soo baxa dantiinna adduunyo dantiinna aakhara raas- raasida haddii aad dhagaha ka furaystaan waad ogtihiin saaxiibadiinna idinka horreeyey wixii ka dhacay galcad horey uga dhacay cooswiina ka dhacay aallahalay ka dhacay budbud iyo misguwaay ka dhacay caad iyo deegaamada kale ka dhacay arrintaasa idinka soo socda marka waxaan idin leenahay ilaahay subxaana wa tacaala u towbakeenna odayaashiina la soo xidhiira aabayaashiina la soo xidhiira walaayaadka iyo mujaahidiinta diyaar waxay u yihiin inaad idinkala tacaamulaan si islaamnimo ah mas-uuliyad ay ku jirto idinkala tacaamulaan weerarkii cagmarinta ahaa ee ka dhacay magaalada ceeldheer ee wilaayada galgaduud ee mujaahidiinta ku qaadeen saldhigyadii murtadiinta ee magaaladaasi ayaa lagu dilay in ka badan konton iyo sagaal murtada iyadoona mujaahidiinta ay kusoo qanimaysteen dhammaan qalabkii iyo saanadii ciidan ee taallay saldhigyadii murtadiinta ee ceeldheer mahadsanid marwan saraakiil murtadiinna oo lagu dilay weerarkii barakeysnaa ee degmada ceeldheer ayaa lagu aasay magaalada muqdisho faahfaahinta warbixintan waa kan yaasir maxamed magaalada muqdisho waxaa lagu aasay qaar ka mid ah saraakiishii ku halaagsantay weerarkii barakeysnaa ee maalin ka hor ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen degmada callaar ee bariga wilaayada galgaduud shalay waxaa magaalada muqdisho lagu aasay laba sarkaal oo ka mid ahaa saraakiishii ku bakhtisay weerarkaasi iyadoona murtadiintu ay barordiiq u sameeyeen saraakiishaasi murtadiinta shalay lagu aasay magaalada muqdisho ayaa kala ah korneel cabdulle maxamuud cabdi iyo korneel yuunus xasan sabriye mas-uuliyiintii murtadiinta ee aaska ka qayb galay oo goobta ka hadlay ayaa qeeladhaan ka muujiyey saraakiishani lagu dilay dagaalkii calleer waxayna sheegeen in mar waliba oo uu dagaal dhaco sidaanoo kale saraakiishooda iyo maleeshiyaadkooda dagaalka loogu laayo mid ka mid ah murtadiinta halkaasi ka hadashay ayaa ka warbixiyey murtad yuunus xasan sabriye howsha uu murtadiinta u hayay Ee, waxaan rabaa ee, yonis cornel yonis oo hadda aan u taagannahay ee, aaskiisa aan u taagannahay ee, ma ahayn nin manaafacad adduunyo meeshaan ka soo raadiyey ee, waxaad og tihiin inuu dalka dibaddiisa ka imaado qurbaha ka yimid inuu baasaboor haysto wuxuu haystaa lacaguu haystay te- wax kastou haystay Ee, waxaa kaloo og tihiin cornel yonis aabbihiis xasan maxamed sabriye qaraxii wuxuu ku dhintay gobolka banaadir gudoomiyihii gobolkii ahna duqa magaalada muqdisho injineer yerisow la dhintay yonis qadiyadow meeshaan ku yimid qadiyad dhow ma ahayn weerarkii cagmarinta ahaa ee ciidamada mujaahidiintu ay maalin kahor ku qaadeen degmada calaar ee bariga wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa ahaa mid shaafiyey qulubta dadka muslimiinta ah dhanka kalena rucb iyo argagax ku reebay cadowga islaamka
mahadsanid yaasir maxkamadda wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa fudhisay xad ka mid a xuduudda allah kaasoo ka dhacay fagaaro ku yaalla wilaayadaas cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa warbixintan inoo diyaariyey
boqolaal dadweyne ah ayaa isugu soo baxay fagaaro ku yaala degmada kuntuwaarey ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose halkaasoo maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamku ku fulinaysay xukun xaduriddo ah koox afar nin ka kooban kuwaas oo basaas u ahaa dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka iyo midda kooxda riddada soomaaliya basaaska koowaad ayaa lagu magacaabaa maxamed yuusuf maxamed ilkacse oo sagaal iyo labaatan sano jir ah kaas oo ku howlanaa ururinta nambarada mujaahidiinta oo uu gudbiyey ilaa shan nambar sida uu qirtay islamarkaana qof kale oo basaasa uu u qoray sirdoonka dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka kadibna ugu dambayntii gacanta lagu soo dhigay jaasuuska labaad waa cali cabduqaadir cali oo da'diisu tahay soddon iyo saddex sano jir wuxuu isaguna qirtay in uu wada shaqayn la lahaa sirdoonka maraykanka turkiga iyo kuwa kooxda riddada soomaaliya islamarkaana uu hagayey duqeymo iyo weeraro ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayadii islaamiga ee shabeellada hoose ninkan ayaa hawshan jaasuusnimo soo watay tan iyo sannadkii laba kun iyo koob iyo tobankii xilligaas oo ku beegnayd wakhtigii ciidanka kufaarta afrikaanta duulaanka ku soo qaadeen wilaayaadka islaamiga ah basaaska saddexaad ayaa ahaa cabdulaahi xuseen xasan oo afartan iyo saddex sano jir ah wuxuu sheegay inuu ka dambeeyey mas-uuliyadda weerar xagga cirka ah oo lagu beegsaday xubno ka tirsan mujaahidiinta halkaasina ay rag ku shahaado qaateen sida aan allaah uga filayno jaasuuska afaraad waa cabaas cali sheekh maxamuud oo soddon iyo laba sano jir ah wuxuuna si isku mid ah ula shaqaynayey sirdoonka maraykanka iyo kuwa kooxda riddada soomaaliya ugu dambayn maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga shabeellada hoose ayaa ku dhawaaqday xukunkii xadurida ahaa ee jawaasiistaasi ay ku riday xukunka maxkamadda intaas kadib maxkamadda markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha aan magacyadooda kor ku soo xusnay iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay sidaas oo socoto kow in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu wada fuliyo dil xadurriddu ah المراجع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك وكن كانوا حكو سقنا عليه قرال
wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa dibadayaxtir ku sameysay waddada isku xirta degmooyinka kamsuumo iyo jamaame halkaasoo toddobaadyadii lasoo dhaafay hakad uu ku jiray isticmaalkooda bashiir muxiidiin abu-ayman ayaa warbixintan inoo haya
halkani waa waddada dheer ee isku xirta degmooyinka kamsuuma iyo jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaan gaaray shalay gelinkii dambe xilli dhowaan lasoo gebagabeeyay dayactirka waddadan waddadan ayaa waxaa saameyn ku yeeshay biyo daad ah oo soo gaaray taasoo sabab u noqotay inay istaagto issocodkii dadka iyo gaadiidka wadadana ay kala wareeg noqoto maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose isaga oo gudanaya waajibka ka saaran waxuqabadka bulshada ayaa dhowaan u istaagay mashruucan dib loogu hagaajinayay waddada degmooyinkan u dhexaysa ugu horeyn mid ka mid ah guddigii loo xirsaaray dayactirka dhulka u dhexeeya deegaanada sabatuuni ilaa iyo buulamaamo oo aan kula kulmay goobihii la dayactiray ayaa ka warbixiyey hawshan iyo shaqada adag ay halkaasi ka qabteen meesha dhintaan waa kamasuuma xagga markaan u socono wadadaas kale beerta xuseen jiiso ayadna sidoo kale waay dhulkan hadda arkaysa waa ujeedaa maagii hore godadu ahay waxba lama mari karin baawarta iyo dadka ay ku rafaadayeen maantana alxamdulilah rabbiilcaalamiin waa laami baaxadeedana waan weynayni tan waxaa la yidhaha faraweesaa la dhahaa farawees far go-onay aheede bi ka soo bixiso marna ku celiso way weyneed ayadana maasha allah waan xirnay waa hagaajinay geedahaan meeshan hadda aan ku marinaayo meel la maraya ma haddaa dad mari jirin cariirisaan jaqay ahayd jaq maantana alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaa ku marhaysaa sida hadda u jeedid saana umaris halo waa arkayso waay waan ka baxnay hadda waxaan taagannahay meel la yidhaaho buulimaamo meesha orka saddex kala wareegata saddex kala wareeg kala wareegankii hore waay baabuurta dad dushaa lagu qaadi jira raashinka kismaayo wixii laga keeno inta saasaa lagu soo gudbinay kan kale saddex kala wareeg ahayd saddexdii kala wareeg maanta alxamdulilah rabbil caalamiin saddexdii waa joognay waa hadda caadi waa loo maraa waa wadada ujeeda waa sida hadda taagan tahay gaduudada u korhayso wanaagan min kamsuuma ilaa iyo jamaama noocan hadda arkaysa waay sana loo hagaajiyay
sidoo kale nabadoon shariif nuuraani shariif mowlaana oo ka mid ah waxgaradka degmada kamsuume ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa dhankiisa ka hadlay caqabadaha waaweyn ee lagu qabay wadadan isagoona bogaadiyey dadaalka maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ee uu dib ugu furay wadadan wadada ayaa la furay gaar ahaan wadada kamsuuma ilaa iyo jamaama ilaa iyo qaamqaamaa laisku xiray macnihii walaayada jubbada hoose xagafaa la kaxeeyey wax adduuna lagu qabtay ma garatay intay xirneed dhibaatada dadka ay dareemayeen waxaa ka mid ah sida oo ascaarta oo qaali noqotay raashinkii iyo badeecadii oo qudaartii kismaayo loo qaadi waayey reer kismaayoodkii ayagana ay meel soo maraan waayeen dhibaatadaasaan qabnay macnaa hadda wadada highway wey macnaa hor iyo gadaala loo maraa ilaa buulmaamo ilaa iyo qaamqaam highway wey waa isku furan tahay maasha allah waxaan ku idhi aadan u faraxsanay walaayada jubbada hoose aaday u dadaashay khayr allah siiyo waaligeedana ilaahay xifdiyo dib u furida wadadan ayaa muhiim u ahayd gaadiidka isaga kala goosha jamaame iyo kamsuuma maadaama dhibaato adag ay ku qabeen xirnaanshaheeda waxaana hadda si toosa u maraya gaadiidka noocyadooda kala duwan iyadoo aan jirin goob ay ku hakanayaan waxayna aad u bogaadiyeen howsha weyn ee uu qabtay maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose mahadsanid bashiir haweenka ganacsatada ah ee ku dhaqan degmada rabdhuure ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo uu soo gebagabeeyey maamulka islaamiga ee degmadaas cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo diyaariyey bismillaah dalkeennu dulmigii iyo dastuur wuu ka xoroobay daaquudkii iyo dulligii daaqadaa laga tuuray diintaa laysku dhaqaa da'yarteenniyo duqowdu dowladay u socdaanoo diintooday ka bartaan dumar jirkooda daboolaa dugsiyadii camiray damiir nimaan lahayni dameer caynsan weeyee damiir laawayaashii diintooda ka doortay dastuurka iyagoo dulaysan dowladnimada sheegtay dumarkay xukumaayeen dooro looma samayn diinna loomaba sheegin iyagoo dayacan bay dariiqyada ku socdaan dowladan oo ay ka faa'iidaysteen ku dhowaad boqol qofood oo ka mid ah haweenka muslimaadka ee ku dhaqan degmada rabdhuure ee wilaayada bakool ayaa lagu soo gebagabeeyey degmadaasi dowladda oo socotay muddo toban cisho ah ayaa waxa uu maktabka dacwada si gaar ah ugu qabtay haweenka suuqleyda ku nool degmada rabdhuure waxaana intii ay socotay dowlada ku qaateen kitaabka maa yatamayazu bihi lmuslim cani lmushrik kaas oo ay si weyn uga faa'iidaysteen qaar ka mid ah haweenka ayaa ka warbixiyey dowladda loo qabtay iyaga oo sidoo kale soo bandhigay cilmigii ay faa'iideen maylahanin gebagabaayay dooro dooradaas oo ka saabsanayti gaalo iyo muslim shalbiyowsha maylan obaday balaanto oo ganacsatada ee suugleyta ee wali ma aragne kawaanlahaada wali ma aragne dukaanlahaada wali qudaareyhaada walba walgadadaayalan obadi eeda ma aragne wal unku fahmeen tuman maalamooda an socodti alxamdulilaah waxyaalo badan aa ku fahagni culimadii haneen qalqaalid iyo haane haneen gebagabaayay dowladaas neen obod yaa iyo ando aayan ilaahay miisaan samaad iyo onka kaba mao degmada rabdhuurka noolna maylaaneen gebagabaayay dooro eedan qiimo badan oo eed walneenka tarti meel badan saamaysti haqii baadalka shaldhidaagti yalaaneen gebagabaayay ilaa ee ka mahadsana ulmaadiya qalqaalid ilaankineen gali yaa ka mahadsana alxamdulilah ilaahay anka mahadiina maybwaa ilaahagii muslimiingnii weelay daad dooraniis akriyaw idadliin akriyawnii weelaya ka mahadsan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ana aladii allihii khalaqanaana abuuri wasawaranaana suuray lam yatruknaa maneenkutabna hamalan bilaash iyo yaaryaar maneenkutabna bal arsala ilaynaa ilaahay hadiri rasuulan rasuulaka diri rasuulkaasoo macahu dhajar shay ba-yi kitaabun kitaab kitaabkaasoo min rabbina rabbigayna iyo ku haadi faman adaaca mankii rasuulka sayti warshay weela oo kitaabka ka amal fala fahuwa mankaa sayti filjanna jina dhatee wahaadeh waman casaa lankii rasuulka sayti ka caasi warshay diida kitaabkan aan ka camal falna fahuwa mankaa sayti fi nnaari naar atee wahaadeh acaadana allaahu mina wa minkum ugu dambeyn mid ka mid ah culimada deegaanka ayaa dhankiisa bogaadiyey dowladda loo soo gebagabeeyey haweenka suuqleyda ah ee magaalada rabdhuure ikhwaani ma ogaadaas aan walbarashada tan dariiq ilaahay subxaana wa tacaala katusiyaasa marka aakharada wanaaja iyo maarad inshaya katusiyaasa dariiqa ki hanuuniyaasa marka lan walbarashan lahayn ikhwaana filah lan dhunsungu lanki walbarashadana lan maarada ilaahay hagaajiyey marka ilaahay meelan aftayaniyo marka walbarashadana maarada magali balaangmale dadka dhanga waajibka ata ani cilmu sharci la barad marka juhdigiisan ayaamtan hawadan ilaahay subxaana wa tacaala siinku abaalmariy kitaabkii ooba nii wanaagsan aysan la kooytaan ilaahay masiinku dhumiyo subxaana wa tacaala waqtigiisan biidan dowladan ayaa qayb ka noqonaysa dowraadka culumta sharciga ah lagu baranayo ee wilaayadu alaaba u qabato bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada bokool mahadsanid cabdiqani ugu dambeyntiina maamul goboleedka shahaadaladirirka ah ee puntland ayaa xabsiga dhigay saraakiil ka tirsan maamulkaas kadib khilaaf ka dhex qarxay maamulka murtadani sida warbixintanu ku faahfaahinaya abuushayba wararka naga soo gaaraya deegaanada uu ka arrimiyo maamulka shahaadadirirka puntland ayaa sheegaya in saraakiil ka tirsan maamulkaasi jeelka loo taxaabay macluumadu waxay intaasi ku diraysaa in saraakiisha xabsiga la dhigay oo uu ka mid yahay xer ilaaliye ku-xigeenkii maxkamadda ciidamada puntland iyo guddoomiyihii maxkamadda darajada koowaad ee maamulka shahaadadirirka puntland ee gobolka nugaal sidoo kale waxaa jeelka la dhigay laba sarkaal oo kale oo ka tirsan maxkamadda maamulkaas iyo taliye ku-xigeenkii xabsiga dhexe ee gobolka nugaal saraakiishan jeelka la dhigay waxay ku soo aadaysaa iyadoo xiisad xoogan ay ka dhex taagan tahay maleeshiyaadka maamulka shahaadadirirka puntland toddobaadkii hore ayay ahayd markii dagaallo u dhexeeya maleeshiyaadka wada tirsan maamulka gaalraaca puntland ay ka dhaceen magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari saraakiil ka tirsan maamulka shahaadadirirka puntland waxay tilmaameen in dhibaatada ka aloosan maamulkaasi gudihiisa ay hoos ka soo shidayso kooxda riddada soomaaliya islamarkaana ay isku dirayso maleeshiyaadka iyo maamulka aad buu u mahadsan yahay abuushayba warbixintiisana waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu